two.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeen internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo xilliga washington waa arbaco labada bisha diseembar idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay gudoomiyaha urur la dagaalama in guurka lagu xiro qabiilka qofka uu ka soo jeedo meel kastoo joogto soomaalidu waxay maaragtay muhiimyadda siisaa inay qofka biniadanka ku qiimayso qabyaalad dhacdooyin foolfool xun oo guud ahaan wadannada soomaalida soomaalida ka dhacay awgeed waxa aan dhallinyaro isku xil qaaday ay nagu tirtirsiisay inaan intii aan awoodi karno ka dadaallo mabda'a ah in qofka lagu qiimeeyo qabiilka kasoo jeedo iyo degmadu kasoo jeedo iyo waddanka uu kasoo jeedo waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda waxbarasho ee dhallinyarada jaamacadda camuud ee magaalada boorama heesihii ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka
ciyaarihi ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
hay-adda xuquuqda aadamaha ee human rights watch ayaa sheegtay in maraykanku aanu dhammaystirin heshiiska hubka looga iibinayo dalka imaaraadka carabta ilaaya inta dalkaasi uu ka joojinayo duqaymaha sharci darrada ah ee uu ka geysto dalalka liibiya iyo yeman hadalka hay-adda xuquuqda aadamaha ee human rights watch ayaa imanaya maalinun kadib markii sagaal iyo labaatan hay-adood oo u dooda xuquuqda biniaadamku iyo xakamaynta hubka ay waraaq u direen sharci dejiyaasha maraykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda kuwaasi oo ka hor yimid in imaaraadka laga iibiyo diyaarado dagaal maraykanka ayaa hore heshiis ku kacaya saddex iyo labaatan bilyan oo doolar la galay imaaraadka kaas oo diyaarado casri ah looga iibinaya dalkaas tanii intii ay dagaaladu ka bilowdeen gobolka tigraay ee dalka ethoobiya dhammaanba waxaa go-naa internetka telefoonada gacanta iyo kuwa landlineka iyo dhammaanba isgaarsiinta wariyaasha ayaa sheegay in dowladdu ay kusoo rogta xanibaad adag taasoo adkaysa helitaanka warar sugan oo ku saabsan dagaalada socda hay-adda difaaca wariyaasha c b j ee fadhigeedu yahay maraykanka ayaa sheegtay in wariyaal badani ay ka cawdeen inay adag tahay in la diiwaan geliyo waxa ka dhacaya dhulka tigraay matoka momo oo c b j u qaabilsan wadamada saxaraha ka hooseeya ee afrika ayaa sheegay in aysan suuragal ahayn in ilaha wararka lala xiriiro taasina ay sii adkaysay in la xaqiijiyo waxyaabaha la maqlayay mararka qaarna waxaa soo baxayay warar aan runba ahayn ciidamada dowlada dhexe ayaa sheegay inay dib ula wareegeen garoonka diyaaradaha maqale iyo dhowr xero militari si ay uga fogaadaan waxyeelo rayidka soo gaarta balse t p lf waxay sheegtay inay jiraan waxyeelo soo gaarta rayidka oo aada u badan iyagoo ku eedeeya in ciidamada dowladdu ay duqaymo ka geysteen magaalada bartamaheeda
qaar ka mid a dhallinyarada dalka jabuuti ayaa samaystay urur dhallinyaro oo la dagaalama haybsooca iyo in guurka lagu xiro qabiilka gudoomiyaha ururkaasi maxamed bare ayaa u waramay wariyaha v o eda ee jabuuti sagaal siciid faarax oo uu uga waramay waxyaabaha uu qabto ururka uu hogaamiyo meel kastoo joogto soomaalidu waxay maaragtay muhiimyadda siisaa inay qofka biniadanka ku qiimayso qabyaalad dhacdooyin foolfool xun oo guud ahaan wadannada soomaalida soomaalida ka dhacay awgeed waxa aan dhallinyaro isku xil qaaday ay nagu tirtirsiisay inaan intii aan awoodi karno ka dadaallo mabda'a ah in qofka lagu qiimeeyo qabiilka kasoo jeedo iyo degmadu kasoo jeedo iyo waddanka kasoo jeedo laakiin qofka biniadanka uu mudan yahay in qofnimadiisa lagu qiimeeyo markaa dhallinyaro dhowr iyo labaatan oo soomaali oo dhan ka kooban waxaan samaynay is urursi amba isgaashaamaysi ah isgaashaanbuursi si aan u helo amba aan dhallinyarada inta aan aragno uga dhaadhicin inacam qabyaalad iyo cunsuriyad aanan waxba lagu heli karin dhallinyaraduna ay tahay ubixii soo koriyey saas darteedna qofka dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa lagu qiimeeyo laakiin lagu qiiman qabiilka kusoo jeedo aanan uga dhex saarno haybsooca ah in soomaalidu kala ay kala sarre kala fadilan tahay xitaa waxaad arkaysaa dhaqamo ama caadooyin dhigayo in soomaalida qayb ka mid aanad guursan karayn gabdhahooga iyaguna ay gabdhihiina guursan karayn haddiise ay dhacday inaad gabadhaa aad guursatid ay noloshaada dambe amba rajadaada dambe ay wax ku dhacayaan ood ciyaalkaaga ay broblem ku dhacayo amba aayahaaga dambe aad ku noolanaysa nololo daciifnimaa taasna qofka biniadanka ilahay wuxuu qora ayuu maaragtay qaadaya waxaanu arkaa nacam mabda foolxun oo soomaalida dhexdeeda ku faafay in la cirib tirana maaragta ay mudan marka dhallinyaradaasi muddada saddex bilooda way socotaa hadafkeygii weli nooma hirgelin iminka dhismihii iyo abaabulkii baan ku dhex jirnaa waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed in ay mabda'a garab nagu siiyaan dadka weliba aqoon-yahaniinta culamaaudiinka caaqilada iyo salaadiinta nin walba halka uu joogo iyo madaxdu in ay bulshada ka dhaadhiciso ummadda soomaaliyeed inay wada noolaan karto diiniyeenna ay maaragtay siman tahay dhaqaniyeenna inay siman tahay hadday tahay guur lagu kala duwan yahay qofku wuxuu goosto qofka wuxuu goosto in lagu kala duwan yahay laakiin in la odhan karin nin reer hebele ma noqon karo xildhibaan ma geeyo gabadhayda doorashada ma soo dhigan karo ceeb bay nagu tahayba dad baa ku odhanaya inuu anigaba iraaco maanta ila soo qayilo qof reer hebele ceeb bay igu tahay marka waxaan leeyahay mabda'aasi waa mabda' waa jaahilnimo iyo weliba guumaysi wax guumaysi ka hadhay oo dowladihii hore ee soomaalida guumaysanaysa aan u fahansanaya inay ka dhaadhiciyeen si ayna soomaalidu u midoobin marka mabda in laga hortago oo ummadda soomaaliyeed lagu dadaalo cid kastoo aqoonyahana ama cid kastoo xil hayso in ay ummaddu u sinaadaan ma jiraan dad ay saamayn jacayloo kale sida adigoo kale haddoo kale ama qof kaloo asal dhalinyaraayo qofuu jeclaaday ama qabiil loogu diiday ama may dan dan loogu diiday ama waa qofka in wax mahays dad noocaas kaloo mid ku dhex jiraan dabcan cid kasta oo meel iskugu tagto waxa ay ka nacam ka midaysan tahay inay dhibta haysato marka uu qofku iska dhex arko hawshaas iyuu dadka la midoobi karaya marka waxaan dhallinyarada meesha iskugu tagtay waa wala dhibanayaal hadday noqoto dhibano jacayl hadday noqoto dhibano isaga laftigiisa qolo lagu maaragtay lagu lagu yaraystay oo dabcan hawlo sidaasa ay soo food saareen isaga horta waxaan iminka xal hadalano wala hadallana ciyaal jaamacadda jabuuti dhigto inay nagu soo biiraan xitaa macallimiin jaamacadda dhigta ayaa maaragtay ballamaleenahay marka barnaamijkaas waxaan doonaynaa jabuuti qura inuu ka howlgalo ma doonayno inay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba ay maaragtay ay nagala qayb qaadato oo ay ku dadaasho nacam intii karaankooga inay ka dhaadhiciyaan ummadda waxaa jira dhallinyaro kale oo soomaaliya ama dabadaha joogaan ama soomaaliya joogaan ama iyaguna qabiilkii waxyaabahaas la dagaalama marka ma jiraan xiriiro kulana idinka dhexeeya idinka dhallinyarada mise qorshaynaysaa inaad la samaysaan xiriiro dhallinyarada kale ayaguna sidinoo kale ay ka soo horjeeda qabiilka cid kaste oo carqalad ku ah horumarka ummadda soomaaliyeed waxaan ku dadaalaynaa inaan ka dhaadhicinna mabda aan wadana ee wada noolaashaha ayna jiri karin cid lagu qiimeeyo mabda ahaan cid lagu qiimeeyo qabiil cid lagu qiimeeyo ururkaasuu ka mid yahay ay soomaalidu soomaali tahay dabcan soomaalidu waa soomaali waddankay doontaa ku noolaato
dadkeenna markaad eegto dabeecadahooga iyo dhaqanka waxaad moodaa in jaahilnimadu badan tahay weli inaan ka dambayno bulshooyinka caalamka ee horumaray ilaa imsaad is leedahay way noo hartay inaan soconno ilaa ilaa ilaa imsaan ku jiraynaa bay kula tahay waa fikir khaldan oo cunsuriyadii ka buuxdo marka waxaan leeyahay horta dabcan waa carqalad adag in laga gudbo oo weliba si fudud looga gudbo mabda'a xidhiidhaystay ah aduu reer hebel baa tahay reer hebel baanad ka guursan kartaa odgeedaa gabadh reer hebel haddaad guursatid waxay ku dhalaysaa gabdho nima kuma dhalayso may ma wada noolaan kartiin may hantida may hantidaad haysato dhanba waxaad dhexlaysaa maaragtay faqiirnimay ku dhexalsiinaysaa nin reer hebel noo dhalay ninkaa ma dhabo soomaalidana amba ummad kasta waxaa isku xidha waa gabdhaha weeyaan marka haddaad gabdhaha iswadaaranaya ee qabiilkan ka tagay qabiilkan ka tagay waxay fududaynayaan in ay laba bulshoo kala fogaa inay isku keenaan marka la eego waxyaabaha nacam lagu xasuusta madaxweynihii hore ee cabdi iley ee filka shanaad ee soomaaliya etoobiya xukumayey waxyaabaha uu ku guulaystay waxaa ka mid a nacam maanta lagu xasuusan karo in ay say ummadda soomaaliyeed isku dhex gasho uu dhowr adu soddon ilaa soddon ciyaala oo dhallinyaro ah inuu isku dhiso meel kala duwan kasoo kiciya inuu isku dhiso si ay ummadda soomaaliyeed u midowda ay isku xidhmaan marka ummadda waxaan anigu dhallinyarada khaasatan waxaan la hadlaya dadka wax bartay inay mabda'aas ka gudbaan si ay noloshooda iyo bulshadooda iyo meeshay la nool yihiinba ay isbeddel ugu sameeyaan in ay ka gudbaan mabda ah anaa ree hebela iyo ninka ree hebeliisu gabadheeda u guursanaya marka gabadhuna inayna qofka nolosha la qaybsanayso qaybsanayso ayna ku qiimeyn ciddow ka soo jeeda laakiin ay sida ay isku fahmaan ay ku qiimeyn markana dhegeystayaal kusoo dhawaada heestaa cidlo keliyaha sacaab tuman iyo codka cabdicasiis iskalaaje duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan jaamacadda camuud waa mid ka mida jaamacadaha ugu weyn somalilan waxaana dhigta boqolaal dhalinyaro ah oo wax ka barata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda gudoomiye ku-xigeenka dhanka waxbarashada ee jaamacadda camuud rofesor maxamed muuse jibriil ayaa wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good uga waramay xaaladda dhalinyarada dhigata jaamacadda marka hore waad mahadsan tahay haashim sheekh cumar good aad baan kuugu soo dhaweyneynaa xarunta kambaska jaamacadda camuud jaamacadda camuud ardayda ku jirta nambarkeedu wuxuu udhexeeyaa shan kun ilaa lix kun oo arday ardayda cusub ee sanadka soo gashay waxaa nambarkoodu uu yahay ama tiradoodu yahay kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo sagaal arday ardaydaas oo ka kala yimid ilaa toddoba iyo labaatan goobood oo ay ka mid yihiin ama toddoba iyo labaatan degaan oo ay ka mid yihiin awdal bari sool mudug nugaal sanaag maroodijeex togdheer karkaar badhan banaadir sacuudi arabiya baay gabiley salal hiiraan buuhoodle galguduud highland jubbada hoose u s a saaxil shabeellada hoose jabuuti etoobiya u k suudaan kelmadda aad ka dhawaajisay aad sheegtay in kun iyo sagaal boqol iyo dheeraad arday ay sanadkan soo galeen jaamacadda shuruudaha marka ardaygu soo gelayo jaamacadda camuud aad ku qaadataan ee ay intaasi buuxiyeen maxay yihiin
shuruudaha lagu qaato ardayda jaamacadda soo codsanaysa labay u kala baxaan qorada somalilan waa ardaydii ka qalinjibisay dugsiyada sare ee somalilan shahaadooyinkooda si toosa waxaa noogu soo wareejiya iyo liiskoodaba wasaaradda waxbarashada gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka ardayga lama siiyo shahaadada liiska loo soo diraa jaamacadda camuud halkan jaamacadda ka tagta sargaal baa loo diraa isagaa soo qaada shahaadooyinka taasaa lagu eegaa marka ardayga ayaa lagu eegaa wejigiisa iyo isagii yahay taasi waa taasaasaa loo hubiya ardayda ka baxsan somalilan iyaguna laba usii kala baxayaan wixii soomaaliya ka yimaada waxay la yimaadaan shahaadada dugsiga sare oo ay aqoonsan tahay waxa weye wasaaradda soomaaliya baaritaan baa la sameeyaa dabadeedna sawirkiisa qofka laga eegaa waxaa lala xidhiidhaa institutionkii uu kasoo baxay ama dugsigii uu kasoo qalinjabiyey ayaa lala xidhiidhaa waa la hubiyaa saasaa loo hubiyaa waxaa jirta arday nooga timaada dibadaha sidaad kuwaan tiriya sacuudi arabiya maraykanka ingiriiska jabuuti kenya shahaadooyin bay la yimaadaan imtixaan yar baa laga qaadaa kuwaasi oo u dhigma dugsiga sare qaabkaasaa loo hubiya
ardayda ku soo badanaysa ee soo gelaysa jaamacaddan camuud ee ay ka mid yihiin kuwa qurbaha sababta ay u imanayaan jaamacadda camuud maxay tahay
jaamacadda camuud sidaad ka warhayso de dadku waa iska warhayaayoo ardaydan hore ardaydan imanaya waxaa laga yaabaa kuwo kaleo ama qaraabadoodahaa ama walaalahoodahaa inay hore uga qalinjabiyeen jaamacadda camuud waa lays waraysanayaa matalan qoys haddii aad tahay matalan muqdisho degan ama hadaad tahay sacuudi arabiya degan qofkii hore jaamacadda kasoo qalinjabiyey tayada waxbarashada uu la yimid ayaa la arkaya dabeedna ilmahaaga meel kale kuma aaminayso waxa laga yaabaa inaad meelo kalena kuwo kale loo diray marka lays barbar dhigo ee la ogaado inuu ardaygaasi tayada waxbarashae watahay aada heer sare u tahay ilmaha meel kale u diri maysa halkii ilmaha hore kasoo qalinjabiyey ama qaraabadiisii kasoo qalinjabiyey ama ka aad la garanayey uu kasoo qalinjabiyey ayaad u dirsanaysaa saasay u badan tahay kuliyadaha ay ka kooban tahay jaamacaddu oo tiradoodu dhowr iyo toban markii ugu dambeysay ay marayeen kuwa ay inta badan dhallinyaradu xiiseeyaan kuwe ka mid a
wallaahi ardaygu waxay ku xidhan tahay hawaayadiisa iyo isagu waxa uu jecel yahay annagu ma odhan karro kuliyado malaha kuliyadaha dhammaa badidooda marka kuwa caafimaadka oo ilaa lix ah ardayda greedka u sarreysa leh ayay qaataan matalan kuliyadda daaweynta ama mixinka afartanka arday ee u sarreeysa kun iyo waxa weyaan ardayda aan sheegayey kun iyo lix boqoloo arday oo fresh ah afartan qofe u sarreeya ayay qaadanaysaa waxaa ku xigaa qolada dentistriga ilkaha iyaguna waxay qaadanayaan afartanka ku xiga ama lixdanka arday ee ku xiga ayay qaadanayaan xagga greedka dabadeed saas u socso waa nersinkii waa public health and nutritionkii waxa weeye laboratorygii waa farmasygii matal marka sidaa markaa ardaydii u qaataan greedka u sarreysay lahaa engineering oo kalena isna greed baa lagu kala ardaygu kama yaraan karo tri kama hooseyn karo inuu haysto kuliyadaha kale sida agricultureka oo kale iyadana waxaa laga rabaa maadooyin gaara sida biologiga iyo chemistryga iyo inuu ardaygu ku wanaagsanaan ayaa laga rabaa kuliyadahan kale ee sida businesska i t-da educationka waxaa laga yaabaa iyagana in xisaabaadka iyo arrimaha socialka iyo qofba halkuu ku wanaagsanyah ayuu codsanaya marka ma odhan karno kuliyad hoosu sii socota ilaa hadda ma jirto mid walba nambarkeedu korbuu u socdaa ardayduna waxay ku xidhantahay qof walba wixii isagu xiisaynayo ee marka horeba meesha u yimid inuu ka helo taasunbuu kale waana saddex iyo toban kuliyadood freshmanka iyo school of post graduateka shan iyo tobanka qaybood bay ka koobantahay jaamacadda
kaasi wuxuu ahaa maxamed muuse jibriil oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ee dhanka waxbarashada haashim sheekh cumar good v o a boorama haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayaa cabdulqaadir samakaab
aan ku bilowne kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee uefa champions league ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasina caawa la ciyaari doono kulamadii xalay dhacay oo ahaa kuwii shanaad ayaa kooxihii ciyaaray waxaa ka mid ahaa kooxaha lecomtif moscow iyo zelisburg oo ciyaartooda ay ku dhammaatay saddex gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda zelisburg atlantic madrid iyo bayer munikh oo wada ciyaarina barbaro hal iyo hala ay isla dhaafi waayeen shaktar doniskina waxa ay labi eber uga badisay kooxdii weyneed ee real madrid taas oo hadda xaalkeeda guruubyada uu sii xumaanayo inter milanna waxa ay saddex iyo labo uga badiyeen kooxda kale ee minjan labaj fc borto iyo manchester city oo wada ciyaarina barbaro eber iyo eber ay isla dhaafi waayeen kooxda maksena waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda kale ee olombiakos atlanta iyo micheland oo wada ciyaarana barbaro hal iyo hal ay isla dhaafi waayeen kooxda liverpoolna waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda kale ee aikis amsterdam inkastoo la ciyaaray kulamadii shanaad ee heerka guruubyada ee koobka horyaalada yurub ayaa ilaa iyo hadda kooxaha u gudbay wareega labaad ee nag outka waxaa ka mid a kooxda bayer munikh oo ku jirta gruubka koowaad taasoo urursatay saddex iyo toban dhibcood bayer munikh ayaana si toosa ugu gudubtay wareega labaad ee nag outka atlantic madrid oo kaalinta labaad gruubka bayer munikh kaga jirtana waxa ay leedahay lix dhibcood waxaana kaalinta saddexaad ku jirta kooxda zalisburg oo haysata afar dhibcood kooxda lecomotive moscow oo gruubkaasi uga hooseysana waxa ay haysataa saddex dhibcood kooxaha atlantico madrid iyo zelisburg ayaana ilaa iyo hadda fursad u haysta inay usoo gudbaan wareega xiga maadaama mid kastoo ka mida guul uu helaa ay ka xigto inuu u gudbo nagcowdka gruubka labaadna waxaa hogaaminaysa kooxda brusia manchalabaj oo haysata sideed dhibcood waxaa kusoo xigta kooxda shaktar oo urursatay toddoba dhibcood real madrid ayaa sidoo kale kaalinta saddexaad ku jirta oo iyagana urursaday toddoba dhibcood waxaana ugu hooseysa kooxda inter milan oo haysata shan dhibcood ma jirto ilaa iyo hadda koox si toosa gruubkaasi uga soo baxday koox kasta oo doonaysa inay u gudubtana waxay u baahan tahay inay hal kulan badiso afarta kooxood ee gruubkan ku wada jira ayaa mid kastoo ka mid a waxa uu fursad u haystaa inuu u gudbo wareega labaad haddii uu badiyo kulanka u dambeeya ee lixaad manchester city oo ku jirta gruubka saddexaadna waxay urursadeen saddex iyo toban dhibcood iyagoo si toosa ugu gudbay wareega labaad ee nag outka sidoo kale kooxda f c borto oo urursatay toban dhibcood ayaa iyagana gruubkaasi uga gudbay wareega labaad kooxaha olombiyakos iyo makse ayaa min saddex dhibcood haysta suuragalna ma aha inay u gudbaan wareega xiga xitaa haddii ay badiyaan kulankooda soo socda liverpool oo gruubka afraad ku jirtana waxay urursadeen labaiyo toban dhibcood si toosa ayayna ugu gudbeen wareega xiga ee nag outka waxaa kusoo xigta kooxda atlanta oo haysata sideed dhibcood ayakis ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo hal dhibic haysata kooxaha atlanta iyo ayakis ayaana mid kasta oo ka mid a fursad u haysta inay u gudbaan wareega xiga haddii ay badiyaan kulankooda ugu dambeeya micheland oo dhibic haysatana goor hore ayayba sii quusatay kulamo kale oo ka tirsan isla koobka horyaalada yurub ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda renis ayaa waxa ay booqan doontaa kooxda grosedar sevillana waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa kooxda chelsea brusi dortmond iyo lazio ayaa isku aadan club bruj waxay la ciyaari doontaa kooxda zanad st patricburg franfras iyo barcelona ayaa isku aadan halka juventus ay iyana la ciyaari doonto kooxda dinamakev kooxda istanbulna waxa ay isla ciyaari doonaan kooxda kale ee rb lebsig kulankaa sida weyn loo wada sugayo ee toddobaadka ee koobka horyaalada yurub ayaa u dhexeeya kooxaha manchester united iyo b s g labadan kooxood ayaana ku wada ciyaari doona garoonka oltravord ee kooxda manchester united iyadoo lugtii hore ee kulankan oo lagu ciyaaray dalka faransiiska kooxda manchester united ay kasoo guuleystay kooxda b s g sidoo kale labadan kooxood ayaa gruubkooda ku kala haysta sagaal dhibcood iyo saddex dhibcood mid kasta oo ka midana kulankan ayaa muhiim u ah si ay ugu sii dhowaadaan inay u gudbaan wareegga xiga wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatan aynu ku wada nasanno heeskan inagu luqeynayo fanaanka xabad muuse
guud ahaana dhegeystayaal idaacaddeenii dhallinyarada maanta waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulay xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye kuxantiyay ilaahii xukumay xulashadaadii
sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafada qur-aankiyo ducaankugu xijaabaye sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye